khayr maxamed cankuule walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyo guud ahaanba v o aad baan ugu mahadnaqayaa bilxaqiiqatan dowladda hoose hargeysay waxay waday isbedello waaweyn oo ay ku hagaajinaysay xagga maamulka sidoo kale waxay waday xagga dhismayaasha horumarinta magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalahaba habka maamulka feelasha dhulka isbedello waaweyn baanu ka sameynay waxaa jiri jirtay berigii hore qofka fayl ka soo gala dowladda hoose inuu muddo la kadeednaan jiray oo faylkiisaasi uu qaadan jiray bilo amba sanada mararka qaarkood ise iminka waxaan ku dadaalnay oo aanu cayinay faylku inaanu ka badan toban cisho inuu qaato oo tusaalean kale wuxuu qof kasoo bilaabmaya degmada degmada markuu kasoo bilaabay madaxa qorshaha degmada xogeyaha degmada guddoomiyaha isla markaaba wuxuu soo gaarayaa xafiiskii dhulka haddana wuxuu soo gaarayaa guddidii fulinta isla markaaba si deg dega wuxuu ku dhammaanayaa faylkaasi muddada tobanka cishaa haddaanu ka yareen waxaanu doonaynaa inaanu intaa kasii yarayno oo muddadaanu kasii koobno oo userskii ay kusoo dhici jireen faylashu intaa laga sii koobo maalinba maalinta ka dambeysa lagasii koobo maanta ugu dambeysay waxaanu ku jirnay shir weyn oo lagaga arinsanayo arrimaha dhulka iyo caqabadaha hortaagan xal iyo xulul waarana insha allah bilahi kariim waa laga keenaya haddii ay beydmo marka dowladda hoose hargeysa aad iyo aad bay faylashi u dhammaysay oo u fududaysay inuu abaqaadno xagga cashuuraha soo ayaa ayaa markiiba dadka ku soo dhacaya bal haddaad isdul taagtid arrinta cashuuraha faylasha waxaa jira dhowr kun oo fayl oo yaalla xafiisyada cashuuraha ee baymamanka iyo baymantuuga oo aan weli cashuurtoodii muwaadiniintu aanay bixinin waxaa jirta qofku markuu muwaadinkii tusaaleaan kale faylkiisa soo diiwaangashado ee degmada kasoo broses kareeya ee uu soo dhammaystirto waxay yimaadeen xafiisyada cashuuraha lagu qabto sida kala wareejinta iyo xafiiska dhulka waxaanu sameynay markaa iminka inaanu kala saarno oo liisaskii aanu saarno oonu ololo ku galno oo faylal badan oo muddo dhaafay ayaa yaalay waxaad ogsoonadeen inaan beri dhoweyd miidiyaha ka hadalnay oonu lahayn faylasha ciddii soo dawoonin weyda oo cashuurta iska bixin weyda faylashooda sidii sharcigu dhigayay waa la kansal garayn doonaayo waa la gubi doonaa amba waa la baabiin doonaa haddana waxaanu sameynay inaanu muddadii bal dib iskula eegno oon dib u qabanno waxaa jirta qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay oo warqadiisa ku qoran ninety days in faylkiisa uu mxuuaha lagu baabiin karo oo lagu kansal garayn karo oo dowladda hoose ay xaq u leedahay warqad muddo saddex bilooda marka iminka bil baa dhammaatay waxay dadweynuhu haystaan fursad ah inay bishan julaay iyo bisha agost ay faylashooda ay kusoo dhammaystirtaan oo cashuuraha iskaga soo bixiyaan wixii ka dambeeya markaa de waxaa waajibi doona amba ganaaxiyo amba de faylasha in si rasmiya dowladda hoose hargeysi go-aan uga qaadato oy kansal garayso oo de go-aan guddifilneed lagu soo saaro oo markaa laga tirtiro faylasha dadka ganaax baa ku dhacaya haddaad xafiiska tagtaan oo dadka qaarkood markaa aad moodo ina cabsi qaadeen marka ma saddexda bilood kadib baa mise ganax ka soo horreeya jira meena ganax ka soo horreeya ma jiraan iminka xafiisyada waxaan u daadejinay welibana degmooyinka oo qofku inuu kusoo bixin karo xafiiska tusaalaano kale cashuurihii kala wareejinta iyo premium flankiiba inuu degmooyinka tegi karo oo faylashaa hore cashuurtii halkaa kusoo bixin karo waxaanu doonaynaa inaanu gaadhno dadweynihii faylashan lahaa badanaa waxaa dhacdaa faylasha inay ka shaqeeyaan niman mukhallasiine oo u fududeeya muwaadinka udhexeeya iyo dowladda hoose udhexeeya oo iyaguna si sharciga liisamo u leh waxaa jirta markaa qofka muwaadinka in faylkiisii si toosa loola xidhiiri karo oo uu degmadii uu ka tirsanaa tusaalahan kale degmada ibraahim koodbar ama degmada nimanka aynu fadhinay axmed macalin haaruun hadduu qofku fayl uu ka soo diiwaangashaday in uu si fudud ula soo xidhiiri karo guddoomiyaha degmada shaqaalaha degmada cashuurtana halkaas si fudud ugu bixin karo marka wax ganaaxo iminka la saaraya ma jirto maxaa yeele cashuurta waata guryaha waata wadooyinka lagu dhisayo waata degmooyinka lagu dhisayo waata baahiyaha kala duwan ee waxbarasho leh ee adeegyada kale ee dowladda hoose ay qabato ee caafimaad leh waata wax loogu qabanayo mayr ku-xigeen xagga kale haddaynu u nimaadno waxaa jira dhismayaal xarumaha dowladda hoose degmooyinka magaalada hargeysa maxaa idin qabso walaal khayrow aad iyo aad baad mahadsan tahay wadaogsoonta dowladda hoose hargeysa waxay ka kooban tahay magaalada hargeysa sagaal degmoy ka koobantah sagaalka degmo caasimada hargeysa shan degmoo ka midi maanta way noo dhammaystiran yihiin oo degmada niminka aynu ku shaqaynayna axmed macalin haaruun ay ka mid tahay oo degmada maxamuud hay bay ka mid tahay degmada ibraahim koodbuur degmada maxamed moogiya degmada axmed dhagax shantaa degmo way dhammaystiran yihiin degmada iyaduna waxaa iminka soo raacday gacanlibaax oo dhismihii ay ku jirtay markii hore la dumiyey oo la dhammaystiray dhismihii kalena markaa bilowgiisii uu socdo oo dhamaystiran yahay waxaa noogu xiga iminka degmada lix ilaa taga juun oo iyaduna qorshaheedu waa dhamaystiran yahay meeshii laga dhisi lahaa iyo barsaskeediina uu socdo degmada gacma dheere iyadana dhulkeedii waanu helnay oo iyadana dhismihii insha alla dhowaan waa la bilaabayaa degmada constonka meyna iyadana meel fiican bay ku taallaa iyadana qorshaa nooga socda weyn af sagaalka degmee caasimada hargeysa waxaa loo dhisay guryo qas iyaa loo dhisi doonaa inta harsan intii hore dhammaatayna guryo qasriya oo aada u qurux badan oo bulshada loogu adeegi karo oo bulshadu muxuua cashuurta bixinaysaana meel nafisa oo cashuurtooda ay ku bixin karaan ay ku farxi karaan ayaa loo dhisay intaa waxay noo dheer kaabayaasha dhaqaalee kale wadooyinka caasimadda hargeysa inta waddo ee la dhisay dee tira male sanadka ugu yaraan waxaan dhisnaa saddex iyo afartan waddo ayaa la dhisaa amba muxuu ahay forty three kilomitr ayaa sanadkii ugu dambeeyey iminka aynu dhisnay wadooyinka waxa dhex raaca drinageyadoodii sar drinagekii meelihii dadku ay marayeen biyo mareenadii dee meelo wadooyin casriya ayaa muxuuha laga dhisay maanta magaalada hargeysa